bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wacan wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saaca raadiyaha dalsan oo aad habeen walbo goor ahan oo kala dhegaysataan
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xiran war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayooban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wacan wanaagsan ayaanu idin leenahay akhyaartana dhegaysataa ee caawa waa habeen sabti axad ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha diseembar sannadka laba kun saddex iyo labaatan qodobada haddii rabi laga helo caawa aanu barnaamijkeenna kusoo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona faahfaahinadii ugu dambeeyey dagaallo aad u qaraar oo maanta ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo isku dhinac ah iyo dagaalamayaasha shabaab ku dhex maray deegaanka daarunicma ee gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahinta dagaalkaas dowladda federaalka soomaaliya oo war ka soo saartay caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa macluumaadkii ugu dambeeyey iyo wararka ku waramayo in ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay isaga baxeen deegaankaasi daarunicma la yidhaahdo islamarkaasina ay gacanta ku dhigeen dagaalamayaasha shabaab warar iyo macluumaad ku aadan ayaad caawa kaga boga doontaan haddii rabi laga helo barnaamijka wareegga wararka dalsan qodobada kalean idiin soo gudbin doono sidoo kaleetana caawa barnaamijkeena ku jiri doono waxaa ka mid noqon doono gaadiidleyda isticmaala waddada xidhiidhisa gobollada dhexe ee soomaaliya islamarkaasina inta badan adeegsado waddada xidhiidhisa meele ay ka mid yihiin gobolka hiiraan ee soomaaliya oo cabasho ballaaran ka muujiyey isbaarooyin tirabeel ah oo jidadkaasi lasoo dhigay haddaba caawa waxaan idiin soo gudbin doonaa wareysi ku aadan qaar ka mid a gaadileedaasi oo cabasho ka muujiyey isbaarooyin iyo jidgooyooyin ay sheegeen inay yihiin kuwo sharci dara ah caawayaad barnaamijkeena ku dhagaysan doontaan sila mida waxaan idiin soo gudbin doonaa haddii rabi laga helo howlgallada ka soconaya gobollada dhexe ee soomaaliya ee ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya kuwa deegaanku ay wadaan maamulka ku-meelgaarka ee qaatumo oo war ka soo saaray doorashooyinka puntland ka taagan go-aanana ka qaatay caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo mid ka mid a la taliyayaashiisii xilka ka qaadan ah caawa ayaan idinla wadaagi doonaa haddii rabweyne weydmo qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaad barnaamijkeena ku dhegeysan doontaan waa farsamadii cabdiwahaab cabdiqaadir markale dhegeystayaal kusoo dhawaada wareegga wararka dalsan
warkaalkaale kaalekaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
waa hagaag dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaanu dilaynaa meel walba aad joogtaan raadiyo aad dalsan magaalada muqdisho ayaa naga dhegeysanaysaan mujada hirka dhirarkeedu ee kow iyo sagaashan iyo baxshan megaartis oo ay naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan waxaana caawa wararkeena ku bilaabi doonaa wararka naga soo gaarayo magaalada aan idhaahday gobolka hiiraan ee soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in gaadiid markaa xamuul ahaa oo ka mid ah gaadiidka isaga kala goosha gobolada dhexe ee soomaaliya inay ku xidhan yihiin deegaan hoostaga muqokori iyadoo eh, wararka la helayeen ay sheegayaan in eh, gaadiidkani ay u xidhan yihiin sida ay sheegeen qaar ka mid a darawallada gaadiidkaasi sabab la xidhiidha lacag markaasi ay sheegeen inay tahay mid sharci daro ah oo laga doonayo haddaba eh, waxaan caawa qadka taleefonka muqokori kula hadlay muuse xuseen maxamuud oo ka mid ah eh, gaadiidleyda wuxuu ii sharaxayaa eh, waxa eh, dhibaato ay ku haysato waddadaasi
Ee, walaal waan dhowahay ee, gaadiidkan safarka ah ee isaga gudba gobolada dhexe iyo caasimada soomaaliya magaalada muqdisho oo ka kooban sida gaariga tiamka loo yaqaano ama sidoo kale bg-ga iyo wixii lamidka ah oo ay isticmaalaan inteeda badan maanta shacabka soomaaliyeed isticmaalaan oo adeegyada qaada gobolada
taxi
Ee, walaal waan dhowahay ee, gaadiidkan safarka ah ee isaga gudba gobolada dhexe iyo caasimada soomaaliya magaalada muqdisho oo ka kooban sida gaari Ee, walaal waan dhowahay ee, gaadiidkan safarka ah ee isaga gudba gobolada dhexe iyo caasimada soomaaliya magaalada muqdisho oo ka kooban sida gaariga tiamka loo yaqaano ama sidoo kale bg-ga iyo wixii lamidka ah oo ay isticmaalaan inteeda badan maanta shacabka soomaaliyeed isticmaalaan oo adeegyada qaada gobolada dhexena u adeega wadooyinka ay maraan oo ay ka mid tahay moqokori iyo boole burde wadooyinka u dhexeeya oo ay ka mid tahay moqokori iyo beledweyne wadooyinka u dhexeeya iyo sidoo kale beledweyne iyo matabaan wadooyinka u dhexeeya waa gartay wadooyinkaas gaadiidka dhibaatooyinka ku haysta markii aan sii sii qaybiyo ee, maamulka hirshabeelle baabuurta safarka ah ee ka timaada dhinacaas waqooyi mataban markay yimaadaan waxay ka rabaan lacag dhaqaale gudoomiyaha ku kooban markii aad ka soo baxdo wax amniye ma jiraan ilaa aad ka tagto magaalada beledweyne markii aad tagto beledweyne ee, kii beledweyne jooga haddana lacagu kaa rabaa ku sayda isaga ee aan wax amniya iyo wax mas-uuliyada aan lahayn isla markaas markii aad soo baxdo abni daro iyo taag taag iyo isbaara kugu bilaabanaysa ilaa aad ka soo gaarto xuduudka ama xadka degmada maxaaseed degmada maxaas xadkeedu inta badan waa uu xasilan yahay markii aad usoo dhaadhacdo degmada moqokori waaya iyo hareeraheeda wadooyinka mara sida wadada u dhexayda oo qaybisa labada degmo boole burde iyo moqokori wadada qaybisa oo safarka oo gaadiidka oo transit u maro dhibaatooyin badan baa ka jira oo ay kamid tahay in uu soo qaato ninka lagu sheego gudoomiyaha degmada moqokori inuu soo qaato gaadiid ay leeyihiin ciidanka soomaaliyeed ciidamada xooga dalka soomaaliyeed gaadiid ay leeyihiin oo tignika intuu soo qaato baabuurta wadooyinkaas marayda afduub iyo dhac iyo boob oo ula tago islamarkaana oo uu mararka qaar geeyo degmada moqokori isagoo dhahaya baabuurtaani waxay maraan wadooyin qalada hab sharci darro ah iyo dhaqaalo sharci darro ah oo burcadnimaana oo ka qaato waaya marka waxaa rabaa inaan ku weydiiyo maxay tahay sababta ugu weyn oo aad eh, dalsan ugula soo xidhiidhay marka laga soo tago eh, xaaladahan aad tirisay ee ah dhibaatooyinka ay la kulmayaan gaadiidleyda sababta ugu weyna aan kuula soo xiriiray waxay tahay inaan si guud gaadiidkii soomaaliyeed aan ahay nin uga wakiila gobolkan marinkooda iyo dhaqdhaqaaqooda nin uga wakiila ama uga odaya aan ahay Eh, sidoo kale hawshuna ay faraha kasii baxaydo sababi karto in ay ka timaado cawaaqib xumo ka in la eg midii ka gaartay nimankii ummadan mar hore ku dhibi jiray wadooyinkan iyo deegaanadan waaya marka maxay tahay sababta gaadiidkaas ay u xayiran yihiin waa sahalkee halkay ku xayiran yihiin sababta gaadiidkaasi waxay meel gaara oo ay ku xayiran yihiin ma jirto waxa ay ku dhiban yihiin ama ay ku xayiran yihiin oo ay ku haysataa dhibaato la-eg in la liifgaraaco in xabado xad la-aana lagu tuuro oo ciddii ay gaaraana ay ahaato em, cid aan meel kasoo qaadid lahayn ciddii ku dhaawacanta iyo ciddii gaariga wax uga yeelooba intaba Eh, iyo sidoo kale inay meelo ku xayirmaan oo safarkii loogu talagalay inuu qaato afar iyo labaatan saacadood oo ku qaato shan maalmood ama lix maalmood ama toddoba maalmood habeen iyo maalinba ay u taagnaadaan isbaaro ama checkpoint ama qaab daro ee u dhaqmayaan dadka jooga arealkaas niyahu dhibku ma ahan mid ku kooban maanta waa dhib soo jiray in muddaa ummaduna ay iska soo dul qaadanayday gaadiidka isagoo wadooyinka ku rafaadsan mid rogmada oo gadooma oon mas-uuliyad iyo insurance gaar aan lahaynin oo shacabkaas uu gaariga le iyo ciddii caawisa keliya ay qusayso iyo mid dhibaatooba iyo mid wadadu ay ciriiri rafaad ay ku noqoto oo mari kari waaya ayagoo intaa ka kooban waxaa dheeri u noqday canshuurta loogu talagalay maamulka hirshabelle state si guud bay usoo bixiyaan gaadiidkani waxay kusoo bixiyaan ceelcadde checkpointiga ceelcadde ay kusoo bixiyaan waxayna kasoo qaataan boono sharciga waa garteen Eh, ayagoo boonadii sharciga ahayd wata marayana maamulkii ama em, dowladihii hoose iyo degmooyinkii laga xukumayey ee hirshabelle state baa waxa dhacda in loo dhigto isbaaro aan xad lahayn welibana loo geysta xadgudub ay kamid tahay in la baarto in la filatuuro iyo sidoo kale in la xabadeeyo waaya warkaas aad sheegayso dhaawacmaan isgooyada iyo shaqaalaha hoose dhaawacmaan gaadiidkuna sidoo kale baaba'o waayahay warkaas aad sheegayso inaguma xaqiijin karna maxaa ku caddaynaysaa waxaan ku caddaynaynaa inay yaalaan luga badan ee inta xabada lagu dhuftay halkiiba ka dhaqaaqi kari waaye la furay taayeero yacni taayeerada gaadiidka ku socda ka mid a taayeero badan oo xabada gaareen ee halkii lagu furay ee yaala sidoo kale darawaliin dhaawacantay oo xabado lagu furay ay gaareen ee islamarkaana xubnahoodii qaybo ka mid a ay maqan yihiin in kacday oo dhaawacii ka kacday iyo in weli dhaawacan intaba waa gartay Eh, inta dhibaatooyinkan aadan warbaahinta ka sheegin eh, miyaad la xiriirteen eh, dhinacyadii maamulka mise kala hadasheen inaad eh, gaadiid leeda isticmaala ee wadooyinkan xiriiriya gobolada dhexe dhibaatooyinkaas inay la kulmayaan ma u sheegteen niyahow xiriirkeenu ma yarayn uu badnaa waxaan la xiriirnay wasaaradaha hirshabeelle sida wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale wasaaradda amniga intaas wasaaradood oo ka mid a wasaaradaha hirshabeelle state waxa gaaray fariimaheena iyo hadalladeena waa gartay maxaa laydinku jawaabay Eh, inta badan wasaaradihii waxay ku eedeynayaan deegaanka dhibaatadu ay ka socotaahay wuxuu u badan yahay deegaanada hiiraan ama degmooyinka gobolka hiiraan xaggeeda soo dhaca qaybaha ay ka joogaan maamulka eh, hirshabelle Waa sida gartay.
degmada moqokori oo ku magacaaba yahay ninka la yidhahdo xasan barraba karaan waa waa gartay marka eh, eedaas aad jeedinaysaan oo aad hadda adigu ka hadlayso ma eed aad u jeedinayso eh, degmada moqokori maamulka ku magacaaban oo gaadiidkii wadada aad adeegsan lahaa ay xayiran yihiin eh, mise waa mid eh, guud ahaan wadooyinka aad isticmaasho ka wada jirto ama aad isticmaashaan ka wada jirto niga oo hirshabelle state waa ay ballaaran tahay dhibaatadan iyo caqabadani kama jirto degmada masaajid cali guduud kamana jirto degmada aadan yabaal sidoo kale kama jirto degmada raagaceelle iyo sidoo kale degmada cadale ama warsheekh sidoo kale kama jirto degmada maxaas kama jirto degmada boole burde laakiin dhibtan iyo culayskan wuxuu ka taagan yahay degmada matadaan xarunta gobolka magaalada beledweyne iyo sidoo kale degmada moqokori waa gartay marka eh, ma waxaa jira gaadiid xayiran oo aad nala wadaagi karto iminka aan kula hadlayo gaadiid baa wuxuu ku xayiran yahay erial iyo sooman uma xayirnaa maamulka bowle burde laakiin wuxuu u xayiran yahay maamulka degmada moqokori rag ay soo dirsadeen oo rag maafiya ah oo darwalintii filgaraaca filatuuraya oo garaacaya ay ku jiraan baa xayiran waa toddoba gaari way xayiran yihiin shalay xilliga aan kula koob iyo toban saac oo shalay ah ama shantii galabnimo oo shalay toolaha laba iyo labaatankii bisha ilaa maanta aan kula hadlayo saddex iyo labaatanka bisha december afar iyo labaatan saacadood iyo in dheeri ay ku xayiran yihiin deegaanka dherio iyo sidoo kale iyo sooman meel u dhexayda waa garta marka maxay waxay yidhan yihiin waxay u xayiran yihiin dhaqaalo la leeyahay boona laydin jarayaa wax mas-uuliyadana aan lahayn ee meesha hadda la leeyahay boona laydinkugu jarayaa meel u jirta in yaroo kilomitiraal ugu soo dhacay baabuurta looga soo qaatay lacago sidoo kale markii ay meeshan kasii dhaqaaqaanna dhac kale uu dheeri usii yahay waa gartay marka idinku hadda cabashadiinu yaa rabtaan inaad fariintiina gaarsiisaan ee marba haddii maamulkii aad eedeynaysaan waxaan rabnaa inaan fariintayna gaarsiino madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale wasaaradda amniga ee dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale iyo sidoo kale hay-adda nabad sugidda ee qaranka soomaaliyeed agaasimaheeda mudane mahad salaad iyo sidoo kale waxaan gaarsiinaynaa fariimaheena oo aan rabnaa inay gaaraan codkeenu ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya iyo sidoo kale waxaan rabnaa inuu si baahsan codkeenu ama si ballaaran ugu gaaro taliyaha xooga ibrahim sheekh maxamed diib Mhm. marka ee, maxaa weeye waxaad ka dalbanaysaan waxa aan ka dalbanaynaa waxa aan ka dalbanaynaa ee, degmada moqokori ninka ku magacaaban ee guddoomiyaha u ah dhaca iyo sharci darrada uu u geysanayo shacabka iyo gaadiidka xanuulka ah yaanay sababin inay ummadda soomaaliyeed hoosta ka galaan ama ay u cararaan wadooyinka laga guuray ee, sida wadooyinka xagarey iyo ceelbuur iyo wadooyinkaas laga wareegay mar hore gaadiidku ay ka wareegeen loogana wareegay nimankii arxanka daraa dartooda yaanay sababin in naf iyo caawinaad laga raadiyo waa gartay dowladdu ha suurta geliso meesha ay awoodeeda ku sugtay ilaahay awoodeeda meesha uu ku sugay ha suurta gelido inay ummadda soomaaliyeed nabad iyo ammaano ku maraan waa gartay ee, waxaad kusoo celcelisay maamulka degmada moqokori deegaanadaad martaana waxaa sheegtay in la idinka qaado lacago oo aad ku sheegtay inay yihiin ee, kuwa ee, canshuuraadka maamulka ugu talagalay iyo oo ay isbaarooyin idiin dheer yihiin deegaanadaas kale ee nidaamka maamul leh ee lacagtii canshuuraadka aad ku marayseen miyaa halkan laga diidan yahay oo warqadii halkaas aad kasoo qaadateen maxaad maamulkan keligii aad hadalkaaga ugu soo celcelisay oo aad u eedeynaysaan waxaan ugu soo celcelinaynaa waxyaabaha ka suurtagalay baa waxay tahay wax aanan weligeena hore u arag oo aan ummadda soomaaliyeedna arag sababtu waxay tahay gaadiid maraya waddo dhacda kala barka degmada bowlaborde iyo degmada moqokori raacsanna weliba barkan moqokori gaadiid maraya oo safar ah baa inta jidka loo galay oo ilmo maafiya loo diray darawaliintii in kamida la dhaawacay la afduubay la afgembiyey laba fuusto shidaal oo dheeraada la geliyey moqokori la geeyey darawaliintii la xabisay xabsi lagu ururiyey afar iyo labaatan saacadood iyo in dheeriya la haystay lacago baad ah oo madax furasho laga qaatay waddo qaldan buu marayaa ayagoo adeegsanaya ay gaadiidkii dhibaateeyaan dhaawacaan gaadiidkii xabado ku furaan sidoo kale darawaliintii waxyeeleeyaan afduubaan dadkii geeyaan degmada moqokori kuna baabaan
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
shirkadda caalamiga hormuud g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega ma afar hal ama facebookeenu ah facebook com hormuud hormuud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaalama qab
subersin design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersin design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersin waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dijitaal ah subersin brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersin brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersin dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg waya shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburadhay ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo maryaday martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumbakee maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka imigreeshinka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran bremier wallet waa application cusub oo kuu keenay bremier bank faa'iidooyinka bremier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga bremier waa iska diiwaangelin karaan bremier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxaay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badan baa ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda blay storeka ama ab storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxay inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiima lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwadii sariirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qutumaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal
waa hagaag dhegeystayaal meel walba waa joogtaan habeen wanaagsan ayaanu dalinaa markaan haddii aanu fiirino maamulka khaatumo ama maamulka kumeel gaarka ee khaatumo ayaa waxay go-aano ay ka soo saareen ka mid noqoshadooda puntland iyo doorashooyinka ka dhacaya magaalada garowe kadib shir ay ku yeeshee magaalada laascanood ayaa waxaa ka soo baxay go-aamadan
desember labadii kun iyo saddex iyo labaatankii waxaa guriga garaad cabdilaahi garaad saleebaan isugu yimi ismada dhaqanka khaatumo wejiyadooda halka ay fadhiyaan waxaanu gaadhnay go-aamo masiiri ah kuwa iyaga gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogaba intayadan waa shirnay shir baanu saako dhan u fadhinay intii naga maqnaydna waxaanu soo gelinay khadka telefoonka go-aan aanu ku midaysannahay oo aanu dadka iyaga ugu tudhayno aanu isleenahay waa xal aanu ugu tudhayno walaalahayo reer puntland iyo cid kastaba oo aanu isniri waa go-aanka ugu wanaagsan ayaanu gaadhnay waxaanu gaadhnay sida tan kow waxaanu goosannay inaan toddobiyo toban xildhibaan la qorin oo aynan ka qayb gelin doorashada puntland ka dhacaysa haddeer labo waxaanu goosannay inaan kuwo loo cusboonaysiinayaa jirin oo taas macnaheedu noqonayso wax reer khaatumo ah oo xildhibaannaah oo ka qayb gelayaa bataatan ba inayna jirin qodobka labaad inaan la yska sharrixi karin madaxweyne ku-xigeen ama madaxweyne u dhashay reer khaatumo inuusan iska sharrixi karin xilligan puntland waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxa weeye guddiga khilaafaadka waxaa ku jira laba qof oo reer khaatumo ah inaynan metelin laga bilaabo haddeer inaynan metelin reer khaatumo isla markaana waxaan ka codsanaynaa inay iscasilaan qodobka afraad wixii talo iyo wanaag qodobka afraad maadaama intaas oo dhan la gaadhay raggii wax qori jirayna halkaa inay joogaan oo wejadooda aad aragtaan oo ay igu taay ma garanaysaa anigu afhayeen baan ahay laakiin waa waa go-aankii ee ka soo baxay wayna hadli doonaan waa raggii wax qori jiray inaan suuqa laga qoran karin inaan maxaa la yidhahdaa mid warqad hore beri hoose hore haysta aysan shaqaynaynin go-aankaas waa go-aan la gaadhay wixii intaa dhaafsiisan walaalaha iyo reer puntland waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo iyo wanaag iyo doorasho wanaagsan wixii intaa dhaafsiisan ee wadahadal ah ee ka dambeeyana diyaar baanu nahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wasala allahu calaa nabiyina maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh marka hore garaa cabdulaahi garaa salaaman garaa maxamed waxaan ku mahadinayaa gogashan iyo quruxdan iyo suuriyadan iyo jazaaka allahu khayra jaza gurigan iyo dadkan iyo ehelka iyo reerka allah barakay marka labaad waxaan mahadinaynaa dowladda puntland iyo dadkeeda tolnimadii iyo walaaltinimadii ay noo muujiyeen iyo hiilkii iyo garab istaagii dalkoodii bay ahayd dadkoodii bay ahayd maasha allah waa mahadinaynaa marka saddexaad go-aamadu waa sidaa garaa cabdisalaam uu akhriyey marka afraad arrinka iyagu wuxuu la mid yahay reerkii miyiga habeenkaa in roob da-o iyo inuusan da-inba laga tashanayey miyaynu looganaa mise waa daysanaa waxay odhan jireen ninka yidhaahda caawa aynu reeraha u loognana lixajeclada waa eegaye gaajadu ka teliye ninka yidhaahda aynu daysanana gaajada waa arkaya lixajecladu ka teliye doorashada iyo xaaladaha abuuran waa arkaynay laakiinse midnimada s c yaanu ka talin midnimada s c yaanu ka talinay khaatumo waxaa noo raacda weli waa taageersannahay hadalkii madaxweynaha cabdiqaadir axmed aw cali ee ahaa gogol baanu dhigaynaa in la wada hadlaanu diyaar u nahay in la tashadaanu diyaar u nahay taana weli waa noo taagan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu isugu keenkeenay horta go'aamadu waa sidaas ee garaadku akhriyey la gaadhay isimada ssc khaatuma ay gaadheen waa saa weeye waxa weeye inaanaan anagu qoraynin inaan laga qoran karin garoowe suuqiisa oo maamulka hadda jiraa qoran karin hadduu qortana inaysan ahayn wax shaqaynaya mucaaradkuna inuusan qoran karinin muxaafidkuna inuusan qoran karinin guddiga labada xubnood ee nagaga jiraana inaanayna matelin cid iska sharrixi karta oo ka tirsan ssc khaatumo puntland inaanay jirin horta go'aanku garaadku sidaa u akhriyey weeye sababta kaliftayna waa sabab aad garanaysaan waxaan rabnaa cid kastaaba inay noqotay khasab annaka iyo puntland walaalaanu nahay laba maamuloo walaalo oo siman baanu nahay weliba maamulkii naga weynaa inuu yahay oo na ilaashado oo na ilaaliyo baanu u baahan nahay aadna waan ugu mahad celinaynaa halgankii waxay cod kaga qaateen iyo waxay cudud kaga qaateen iyo waxay calaf kaga qaateenba wax si sahlan lagu ilaawi kara maaha waxaa noo madaxay noo saaran yihiin garabkoodaanu taagannahay annana garabka iyagaanu ka filaynaa arrintan waxaa laga yaabaa dad badan inay yidhaahdaan maxaa sababay waad ogeydeen waddankeenna waa la haystay maamul inagoo kale ama qabiil inagoo kale abaa haystay shan iyo toban sannadood bay haysteen waa inagii dhiidhinay ee ka dhiidhinay waa inagii ku dhimannay waa inagii iska kicinnay waa tii la shiradoo dadka sc khaatimo degana ay shireen waa kuwii go'aan soo saaray inay ku midaysan yihiin go'aan inay maamul inay yihiin waa kuwii soo saaray idinkuna waa idinkii taageeray magacaa dagaalka waa inagii ku gallay arrintaas horta waa inoo horraysay waana isku waafaqsanay maanta markii doorashadii puntland timid maamulkii inuu maamulnimadiisii maamulkii ahaado iyo inaannu xildhibaano soo xullo waa isqaban weyday cid kastaana waa garanaysaa arrintaas arrintaas waa isqaban weyday waa isqaadan weyday waa kala badbaadinay markaa labadii maamul waxaan qaadannay go'aaminay inaan kala badbaadinno kii yaraay hadda inoo dhasheen aynu wada ilaashanno oo dadkeedu isugu yimaado ninkii shaqo rabaa usoo shaqo tago ninkii iska soo sharaxayaa iska soo sharaxo doorashada dambe markay imanayso keenii horena halkiisa inoo ahaado inoo ilaashamo garab aanu anagu u noqonno iyaguna garab noo noqdaan doorashadaa hadda loo madlan yahayna haddii afartan iyo sagaalka dhiman lagu gelayo toddobiyo tobanka haddii ay loo qaybinayo beelihii ka hadhay sc labadaba waa u fasaxantihiin garabna waan idinku siinaynaa xeerkii iyo dastuurkii la qorayna qur-aanna ma ahayn xadiis nebina ma ahayn iminkaba waa tii la bedelayey arrintaas yaanay dhibaato keenin annagu waanu kala badbaadinay labadii maamul ninowna si xun ha u arkin maamulka puntlandna waanu garab taagannahay hiil iyo hooba waanu la garab taagannahay waxaanuna ku dadaalayna inaanu abaalkaa celinno arrintaa nin kastoo waxaad u fahamtaa in labadii maamul in xildhibaan la soo xulo iyo in kaniisadiisii ahaado laysku wadi waayey hadalkani labadiibuu kala badbaadinayaa sidaa u arag ninkii ka xumaanayowna adeer waxaanu kaleenahay raalli noqo in badan baa laga doodayey sidaasaa laga wadi waayey danteennu sidaa weeye laakiinse garab iyo gaashaan ayaynu isu nahay aad baa umahadsantihi isugu keenkeenay horta go'aamadu waa sidaas ee garaadku akhriyey la gaadhay isimada ssc khaatuma ay gaadheen waa saa weeye waxa weeye inaanaan anagu qoraynin inaan laga qoran karin garoowe suuqiisa oo maamulka hadda jiraa qoran karin hadduu qortana inaysan ahayn wax shaqaynaya mucaaradkuna inuusan qoran karinin muxaafidkuna inuusan qoran karinin guddiga labada xubnood ee nagaga jiraana inaanayna matelin cid iska sharrixi karta oo ka tirsan ssc khaatumo puntland inaanay jirin horta go'aanku garaadku sidaa u akhriyey weeye sababta kaliftayna waa sabab aad garanaysaan waxaan rabnaa cid kastaaba inay noqotay khasab annaka iyo puntland walaalaanu nahay laba maamuloo walaalo oo siman baanu nahay weliba maamulkii naga weynaa inuu yahay oo na ilaashado oo na ilaaliyo baanu u baahan nahay aadna waan ugu mahad celinaynaa halgankii waxay cod kaga qaateen iyo waxay cudud kaga qaateen iyo waxay calaf kaga qaateenba wax si sahlan lagu ilaawi kara maaha waxaa noo- madaxay noo saaran yihiin garabkoodaanu taagannahay annana garabka yagaanu ka filaynaa arrintan waxaa laga yaabaa dad badan inay yidhaahdaan maxaa sababay waad ogeydeen waddankeenna waa la haystay maamul inagoo kale ama qabiil inagoo kale abaa haystay shan iyo toban sannadood bay haysteen waa inagii dhiidhinay ee ka dhiidhinay waa inagii ku dhimannay waa inagii iska kicinnay
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa mugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
ibs bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta uu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qorama ahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite masterka haddaad aasiya joogta eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale eraboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonch aad ku helaysaan si frii ah dalmar ilid mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank dheeman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada billaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada billaha ee dhamays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhamays ka bax waa xirmo billaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega iidahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dollar afargees ugu dambayntii uga shubo iidahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dollar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada billaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka billaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qutumaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faahfaahintaas dheeryada teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran bremier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka bremier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga bremier waa iska diiwaangelin karaan bremier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqdo uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa noloshu ma lahayn magacane macnaha adigaa u yeelay suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subershayn baad ka heshaa innagoon kala saaren ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogan afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowgla'aan ku isticmaal ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ekis hotel
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareega wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan inu ayaada la socodsiinaya nabadgelyo